أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdun ay ku beegan tahay labada bisha safar sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo gedo dab xoogan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay dekedda magaalada caasimadda u ah dalka jabuuti dhulgo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka itoobiya allaha u naxariistay waxaa degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ku geeriyooday nabadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga nadwo cilmiyeed qayb ka ah xamlada dacwigaah ee ka socota wilaayada jubbada hoose ayaa lagu qabtay degmada jamaameh ee wilaayadaas wilaayada bakool ayaa gurmad raashiin ah gaarsiisay dadkii ka soo barakacay degmada luuq ee gobolka gedo
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikan isagii oo faahfaahsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday guriga uu magaalada baydhabo ka degan yahay guddoomiyaha baarlamaanka kooxda ridada soomaaliya murtad aadan madoobe waxaana xilligaasi guriga ku sugnaa maleeshiyaad ilaalo ah kuwaasi oo uu gaaray khasaaro iyadoona dhawaqa qaraxa laga maqlay xaafadaha magaalada baydhabo dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxay saaka qarax xoogan la beegsadeen askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya kuwaasi oo ku lugeynayay gudaha degmada baardheere ee wilaayada gedo waxaana jira khasaaro gaaray ciidamadaasi xabashida itoobiyaanka ah dab xoogan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay dekedda magaalada caasimadda u ah dalka jabuuti yaasir moxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka jabuuti ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dab xoogani uu ka kacay qaybo ka mid ah dekedda magaalada caasimadda ah ee jabuuti dabka ayaa lasoo warinayaa inuu si gaar ah u qabsaday waaxda loo yaqaano farizone oo ka tirsan dekedda magaalada jabuuti wararka ayaa sheegaya in dabka uu si xooli ah ugu faafayey qaybo ka mid ah dekedda walow markii dambe la xaqiijiyey in lagu guulaystay deminta dabkaasi muuqaallo iyo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay sida fudud ee uu dabku ku fidayey jawiga goobta uu dabku ka kacay ee dekedda magaalada jabuuti ayaa ahaa sida tan
boobiye ma soo gaari karaya boobiye waa uu qarxaya kooteerku dhici oranaya cabdillahi ka saaduro ya anaa ku duwe waxaan cabdi ayaa ayaa ayaa ayaa shilay qof baa shilay
dhowaan ayay ahayd markii dab xooggan uu qabsaday banka xaguuga ee dhaca duleedka degmada gaashaamo ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya mahadsanid yaasir dhulgo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka itoobiya waxaa faahfaahinta warkaasi inoo hayaa xaaris cabdulqaadir sida lagu helayo xogihii ugu dambeeyey ee kasoo baxaya gudaha dalka itoobiya waxaa lasoo warinayaa dhulgo xooggan oo mar kale ku dhuftay qaybo ka mid ah waddankaasi dhul go-an ayaa waxa uu ka dhacay gobolka waliita ee dhaca dhanka koonfureed ee dalkaasi itoobiya siday warbaahintu sheegayso waxaa ilaa hadda la xaqiijiyay dhimashada ilaa kow iyo toban qof halka ay jiraan dad kale oo weli ku hoos jira dhulka hoostiisa xukuumadda abiy axmedna ay u muuqato mid ka gaabisay gurmadka bulshada kani ayaa noqonaya dhulgo-i labaad oo muddo bil gudaheed ah ka dhaca gudaha dalkaasi itoobiya waxaana midkii kan ka horreeyay ay ku dhinteen boqolaal qof laga soo diiwaan geliyay gaamo iyadoona warbaahinada dalkaasi ay maalmo xiriira tobinayeen dhacdada kuwaas oo dhanka kale soo bandhigayay baadigoob loogu jiro dad nolol iyo geeri midna aan lagu hayn dhacdadan labaad ayaa iyadana waxaa mar kale ay ku dhufatay koonfurta etoobiya iyadoo dadka amxaarada ay weli ka guuxayeen dhimashada boqolaalkii ay kusoo gootiyeen dhulgo ay ku habsaday koonfurta dalkaasi mahadsanid xaarisa allaha u naxariistay waxaa degmada galhareeri ee wilaayada galguduud ku geeriyooday nabadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo haya allaha u naxariistee waxaa magaalada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ku geeriyooday naqiib cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga ah naqiibka ayaa xanuun saacado kooban hayay kadib u geeriyooday waxaana aaska janaasada naqiibka ka soo qayb galay boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan galhareeri kuwaasoo isugu jiray ansaar iyo muhaajiriinna nabadoon cabdikariin muuse casir wuxuu taariikh ku lahaa jihaadka barakaysan ee soomaaliya ka socda isagoo ka soo jihaaday muqdisho iyo gobollada dhexe wuxuuna sidoo kale rabbi ah u naxariistay naqiibku caan ku ahaa samafalka iyo taxriidka jihaadka bulshada ku dhaqan degmada galhareeri oo ay ugu horeeyaan waxgaradka ayaa ka tacsiiyey geerida naqiibka walaalkeen waxaan leeyahay ilaahay horta mar labaad iyo mar saddexaadba sabir naga siiyo kitaabkiisana midig ha ka siiyo adduunyada hadda shidadeedii uu ka intiqaalay aakhire waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala janatulfirdows alaclaa haas geliyo cadaabulqabrigana ha ka badbaadiyo annagana gadaashiis alla nama fidneeyo waxaan leeyahay ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa ilaahay subxaanahu watacaala sabir iyo imaan ha naga siiyo ahalkiisana ha ka siiyo annagana dhammaan ha naga siiyo sheekh cabdulkariim runtii annaga waxaan ku naqaan nin ahlu khayr ah oo cibaado badan oo camal wanaagsan oo uurkiisa uu saafi yahay hadduu yahay camalka jihaadigaa fikirka uu ka qabo iyo hadday tahay qaraabada uu la nool yahay islaaxeeda iyo la noolaashadeeda waxa uu ka qabo intaba khayraan maaragta ku ognahay khayrna waa u rajayhaynaa nabadaan cabdikariin muuse casir runtii magaalada intaan joogay nin lamida oo la nooca maana soo arag wuxuu ah nin aad u kheyr badan marka waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa midaar iyo iftiin baxayuu ku ahaa dadka dhexdooda nagana ilaahay sabriyi hanaga siiyo allah u naxariistay naqiibku wuxuu imaamka ahaa masjid ku yaalla galhareeri qaar ka mid ah xirta masjidka ayaana ka taxsiiyey geeridiisa ilaahay sida mataqaanaa aan uga rajaynayo cabdikariin inta aan mataqaanaa aan ka ogahay waxaan wanaag ahayna aanan ku arag waxaan khayr ahayna weligey aanan ku arag xataa meelaha oo sheega falakudarrada iyo aad buu mataqaana u karaahsan jiriyey masaajidkaasoo mataqaanaa isaga uu mas-uulka ka ahay kusoo soo aadi jiriyey ragga isagoo meesha masaajid la barandow leeyahay xoogaa sheeko kaloo adduunya toogtooga lagu sheekaysanaya hadduu yimaado inkare waa la wareegi jiray gadaaluu tegi jiray kitaabkiisa bisoo kala baxsan jiriyey marka aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan uga tacsiyeynayaa dadka muslimiinta khaasatan ehelkiisa khaasatan qoyskiisa meel ka soo joogaba sideedaba ahadka ilaahay isku xiro ummaddaa ilaahay ku xiraaba waxaan xasuustaa janaasadiisii qaab safka loo toosiyey in la waaye oo la yaabay khalqiga isku soo curjiyey khalqi aad u fara badana ka too qayb axad wuxuu ahay aad iyo aad dadka ugu weyn qof walbana ay isu sheegaysay sheekh cabdikariin allahuma xariis mahadsanid marwaan nadwa cilmiyaad qaybka ah xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayada jubbada hoose ayaa lagu qabtay degmada jamaameh ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa inoo eegaya iyadoo qaybka xamlada ay dhowaan ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa culamaa udiinku dhankooda bilaabeen dowrkooda ku aadan dardargelinta iyagoona manaabiirta bilaabay inay bulshada kala hadlaan nadwa cilmiyeed ay culimmadu ku qabteen masaajidda degmada jamaame ayay ka jeediyeen kelimaad qiimo badan oo taabanaya dhinacyo kala duwan islamarkaana muhiim u ah dadka muslimiinta sheekh cumar xayaakalla oo ka mid a culimmada wilaayaadka nadwaadkana bixinaya ayaa jeediyey kelimad dheer oo wacyigelin ah islamarkaana ka hadlaysay alwalaa walbaraa bulshadana ugu baaqa inay xooga saaraan cidda laa ilaaha illallah ehelka u ah oo ilaahay kow ka yahay nebigii sunnaba ka yahay ummadda nebiga ummadda inta rumaysa ay saddex ku tahay intaa in garab iyo gaashaan lala noqdo oo wehel lala noqdo oo nusaro loo noqdo oo lagu abtirsado oo lagu antimaa sheegto taasi waa qodobka koowaad oo uu ku siinayo waxa loo yaqaano walaha allaanu hiilinaynaa allaanu gargaaraynaa allaan la safnahay nebi maxamed baan la jeelnahay nebi maxamed baanu garab taagannahay waata u horraysa ee lagu leeyahay walaah beraba waa maxay war intan cidda ka gaalowday ee ka soo horjeeda annaga beri baan ka nahay nadwadan qaybta ka ah xamlada loogu magac daray ummadda in lagu hanuuniyo waddada xaqa oo lagu qabtay masjidka annuur ee degmada jamacme islamarkaan gudaha masjidka ay ku dhegaysanayeen ragga ayaa waxaa sidoo kale si aadaab bannaanka kala socday oo ka dhegaysanaya dumarka sheekh xasan aadan cabdulle oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ayaa isagana jeediyey mowduuc ahmiyaddiisa leh oo muslimiinta la dareensiinayay waajibnimadiisa kaas oo ah difaaca dholalka muslimiinta oo laga doonayo dadka oo idil marka la eego marxaladda la joogo qofka soomaaliga ama qofka muslimka ah oo kitaabkiisa iyo diintiisa uu maaragtay yacnii quyuurka u ah inuu fikiro isfahmo oos gaalo iyo maaragtay khidadkeeda iyo yacni waxa la hagardaamada fahmo aad bay muhiim u tahay xoog baan leenahay xoolaan leenahay dad nimaa nagu jirto mana yeelayno fiiri yacni waxaa weeye haddaan sidaas u dhahno wallaahi waa difaacanaynaa waana difaacannay waad aragteen ma idinla tahay haddaanan dagaalkaasi jihaadka ah socda ee xarakatu shabaal mujaahidiin ilaahay ku dhulqabtay uusan jirin inaan hadda sidaa ku naaloon lahay masaajidda saa u toogi lahaydeen inay saa u nuuri lahayd inay saa adligu ahaan lahaa mawaadiicdu kama marneen sidoo kale in dadka lagala hadlo arrimaha ugu muhiimsan ee la xidhiidha toosnaanta cibaadaadka si gaara salaada waxaana mawduucaasi soo jeedinayey sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay nadwada salaa waa la yaqaanaa soo maaha waa afdalu cibaadatin fi lislaami bacda tawxiid ama camal la sameeyo midka ugu wanaagsan diinta islaamka markii la soo gala kadib mar haddaad tidhahda laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuululahi maxaa kugu xiga asalaa allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wastaciinuu bisabri wasalaa wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin alle wuxuu leeyahay asoo muslimiinta la hadlay sabirka iyo salaada kaalmaysta leanna salaadii baaban la wadi karin sabir la'aantii nadwaadkan ayaa qayb ka ah tallaabooyinkii ugu horreeyey ee maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose u qaaday xamlada dadka lagu wacyigelinayo taasoo haatan si dardar leh kaga soconaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose mahadsanid abuayman ugu dambeyntii wilaayada bakool ayaa gurmad raashiin ah gaarsiisay dadkii kasoo barakacay degmada luuq ee gobolka gedo gurmadkan oo ka koobnaa deeq raashiin ah ayay wilaayada islaamiga ah ee bakool gaarsiisay saddex boqol iyo afartan qoys oo kasoo barakacay degmada luuq ee gobolka gedo kadib markii ay halkaasi ka qarxeen colaadii ay gadaal ka riixaysay kooxda riddada soomaaliya qoysaskan oo hadda ku sugan deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool ayay wilaayadu u fidisay gurmadyo kala duwan waxaana munaasabadii raashiin qaybinta oo ay ku sugnaayeen culimo iyo waxgarad ugu horreyn ka hadlay sheekh isxaaq bakool oo ka mid ah culimmada diinta islaamka insha allahu tacaala aragaas anti malaagaba sheegi islaamna weynaaji argahaytan faydiilata argahaytan antagna ama akhyaara meylakahalahin jihaadka lakahale akhyaare iyo iskukumo kitaabka ilahi laiskukumo lakahale argahaytan geeka meba daliilay argahaytanaha in ilaahay meelan kala walan ku baahanayna oo gaali iyo waljina kala damay baa dadku kaafto unana una dhahtaan iska filagna walillahi al-izzatu wa lirasuulihi وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إلهي ليوي إلهي عزنسي مؤمنين أينين
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maraaq muxiidiin gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool isagoona hawshan khayrka ah ku bogaadiyey mujaahidiinta
nimiyow daree masan awalan horta ilaahay inka shukriyo muslimiintan oo ilaahay niicizay oo geedka soomaaliya roogdo masmariga afrika geedka dagaalama hayto daree ma haytaan gaalaan gaantoo kale dagaalama hayaan galantoona mayba muslimiintii maarane hatananka kaalmay ahaayan araga hayta walaaladiinu geeka wanaaga yaala aragaasan dareemasan lan walba oo muslima meel walba roogona dareeme dadkala nin gargaaro mahayna bacdalaahi dadkan mujaahidiintan ahayna oo soomaalilan kala mumagom lan kala geekan suru mal aragaw may balana ila garab surumo dalkan usuuska filan haddii la garab surumo diin haangnama aragne ilaaheena sii ilaaheena sheegay nin unama aragne adduunya aakhira kicisoowaan howlan kitaabka ilahay gobsanaan ugu dambeyn qaar ka mid a barakacyaasha deeqdaasi la gaarsiiyey ayaa u warramay warbaahinta andalus iyagoona sheegay halka ay kasoo barakaceen iyo gurmadka walaalahooda soo gaarsiiyeen waxayna sidoo kale u mahad celiyeen mujaahidiinta bismillahi raxmaan raxiim magaagay meelaraay cabdulaahi isaaq xuseen deegaankay degmada luuq waay waxaan ka soo kaarnay borobaleen iyo balaayo ka jirta sababteed waxaan ku soo biirnay eel ansaar si fiican baana noo soo dhoweeyey raashin ninkii baxsaday in ninkana siiyey bisabaab allah ka siiya si sharaf aan ku qaadanay haaf bariisa iyo haaf sokor aan gacanta ku hayna iyo laba sadaalo saliida waana mahadsantihiin khayr allah idin siiyo xuseen aadan isaaq geeka noo ardayda al ansaar roogna degmada loog naanoo gubi dadkii barakayaalka ay ahayni ee walaalagahan khayra leesi tidii lamaad mayb waa mujaahidiinta iskulle insha allah aw ardayda alxamdulilah walaalagaan haayan mayba lanaa ilaahaysan guuray raashingananasi raashinkaas kaasay mayb waa bariisa kumud ee sokora kumud ee saliida kumud ee muslimi isaaga liidhere alxamdulilaahi ilaahay mahadle el ansaara koyni luugaha ku ambabani hatana geeka ilaahay maadisa qabna maalintan geeka jimaadee alxamdulilah raashin yaherni walaalkii ma aan hanin dhiba kama hadsagno saddex la saliid ah hal loor sokor ah hal loor bariid ah iyo alxamdulilah walaal macaankana ka helnay dadkii luuka ku baraka yahayni dadkaan walaaladaanoo gajiidini eelansaara koyni eelansaar walahani dhawaay walna sharaf bor is sokor is saliidana nasi ilaahay lanka dhiibidina sadagan kweel ilaahay barakaay garab shokor alla kweel daanku badan ilaahay lagu faday ilaahay si xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gacan kula dagaalamaysa cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta halka gacanta kalena ay ugu gargaarayso walaalaheeda maadaama mu'miniintu hal jir ay wada yihiin guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu